بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ودرسي سديداد أي كتابك سفينة النجاة للشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعكب الأب يا قولك أوليه مصنف رحمة الله عليه فصل الذي يلزم للميت أربع خصال وحال كان مصنف كب الأب يا جنائزتي يا أحكامتي هذا يجر علماء kitaabu salaa waxay ku khatimaanay xaggiisa dambe dhigaan axkaamta janaa'ista sababtuna waxa weeye janaasadii axkaamteeda waxaa ka mid ah salaatuljanaaza oo salaadihii ka mid a inta kalena markaa tabac ahaan baa halkan loogu sheegaa mar haddii salaadii halkani ay munaasib u noqotay inteedii kalena waa axkaam janaasadii ay isla leedahay halkanunbaa lagu wada sheegaa wuxuu haddaba fasalkan koobaad sheekhu raxmatullaahi calayhi uu kaga warramayaa xuquuqda uu meydku ku leeyahay dadkii noolaaye u waajibayay wuxuu yidhi alladii yalzamu wixii u waajibayey ay alamru aladii yalzamu lilmeyit arrinka u waajibaya meydku arbacu khisaalin afar arrimood weeye afar shay weeye afar xaq weeye kow gusluhu dhaqitaankiisii ama meeridiisii wa takfiinuhu kafanidiisii iyo asturidiisii waasalaatu calayhi kutukashadii iyo salaaddii lagu tukanayey wa dafnuhu iyo aasitaankiisii meydka markii uu dhinto afar baa u waajiba afartaasi waxay ku waajibaan dadkii noolaa ee meydkaa ka ag dhowaa ee awood u lahaa inay qabtaan wujuubka noocaana waxaa loo yaqaanaa wujuub kifaa'iya waa fardu kifaaya afartani waa fardu kifaaya oo dadkaa muslimiinta ahee halkaa jooga ee meydkaa warkiisu u gaadhay ee awood u leh inay arrinkan qabtaan ayuu fardu kifaaye ku yahay haddii qayb iyagii ka midihii ay fuliso intii kale way badbaadaysaa ajrigiina intaasaa la tegaysa haddiise cid arrintii qabata la waayo oo meydkii uu sidaa ku dayacmo oo xaqiisii uu ku waayo arrintaasi markaa dee waa lagu dambaabay arrinka koobaad waa in la maydho markii la maydho kadibna la kafano oo la qariyo sheekhaa inoo sheegi doona maaragtay kafanka maxaa ugu yeelaya qaabka loo kafanayo markaa kafankii muxuu ka dambeeyaa maydhigii kadibna salaaddii oo salaaddii waxay ka dambaynaysaa kafankii haddii lagu tukado meydkii oo la maydhin salaaddiiba asixi mayso iyadoon la kafanin haddii lagu tukadana waa makruuh baa la yidhi laakiin waa asix markaa gusligu shardi buu u yahay salaadda salaaddu asixi maysa maydhi la-aan ama meydkiioo najaasaba leh salaaddu asixi mayso marka la nadiifiyo kadib baa markaa salaaddii asaxaysa marka la kafano kadib inay weliba salaaddu ahaato iyaa wanaagsan watakfiinuhu markaa kafanidii yaa qodobka labaadoo wasalaatu calayhi salaaddii meydka lagu tukanayeyna iyana waa waajib waxaanay waajib ku tahay dee waxa weeye ciddii halkaa joogtay ee awoodda u lahayd wa dafnuhu aasitaankii meydka la aasayey qabriga lagu ridayey iyaduna waajib weeyaan kifaaye intii buu inoo sharaxa u yihi faslun aqalu اlgusli maydhiga inta ugu yari tacmiimu badanihi bilmaa'i waa in jidhkiisa lagu caam yeelo biyaha oo la wada gaadhsiiyo iyada oo najaasadana laga dhammaynayo o laga tirayo waayo salaaddii baan asaxayn baynu nidhi haddii meydkii uu najaaso leeyahay waa in najaasadii laga dhameeya laga tiraa jidhkiisii oo dhanna biyaha la wada gaadhsiiyaa markaa kadib bay salaaddu asixi karta tacmiimu badanihi bilmaa'i jidhkiisoo dhan in biyaha la gaadhsiiyo waay aqalu lgusli gusligii janaabada maxaa ugu yaraa ya tacmiimu badanihi haye imise rukni buu lahaa maxay ahaayeen tacmiimu اlbadani bilma iyo anniya halkan maxaad arkaysaa aqalu اlgusli tacmiimu badanihi bilmaa'i wa akmaluhu maxaa meesha ka maqan niyadii halkan shardi maaha guslulmeyidka niyadu way fiican tahay inaad niyeyso dee waa cibaado laakiin shardi maaha sidaa daraaddeed xataa mid gaalaya hadduu maydho baa laleeyahay meydkii way asaxaysa hadduu xataa gaal maydho way asaxaysa laakiin hadduu berkad ku dhaco berkad ku dhinto berkadaasi maydho u noqon mayso waa in dib loo maydho tacmiimu badanihi waa in jirhkiisii lagu caam yeelo bilmaay intaa haddii la helo dabcan isaalatu najaasana la helo maydhigii waa dhay wa akmaluhu waxaa kiisa ugu dhammayska tirani uu yahay an yagsila saw'atayhi inuu marka hore labadiisa cawra maydho uu istinjeeyo wa an yuzi dabcan isagoo de markaa waxa weeyaan wixii ka soo baxayana laga dhammaynayo wey waan yuziila alqadara min anfihi markuu intaa nadiifiyo labadii cawro uu nadiifiyo ayaa haddana wixii wasakahee sankiisa ku jira laga nadiifinayaa ilkihiisa iyo kuwaana waa la nadiifin wa an yuwadi'ahu sidoo kale inuu markaa u weyseeyo oo weyse dhammaystiran uu u weyseeyo oo xataa sandaarsigii iyo luqluqashadii iyo ay ku jiraan laakiin wuxuu iska ilaalin biyuhu inay markaa ku dhacdhacaan oo calooshiisii tagaan ayuu ka ilaalin markaa madaxiisa waa la soo yartaagayaayo xoogaa biyaha afkiisan hore iyuunbaa la gaadhsiinaya weyse dhammaystiran iyuu u weysey markii loo weyseeye kadib wa an yadluka badanahu bisidri inuu ku dhabooqo jirhkiisa oo dhanba qasilkii qasilkii mawraaqihii calaantii gobka inuu markaa geemigiisaba ku dhabooqo oo de markaa qoyan usaa markaa jirhkiisa u wada mari mariyo kadibna la maydho marka horta marka hore madaxaa la maydh dabcan de maydhigu wuxuu leeyahay sunayaal fara badan iyo hawl fara badan oo kutubta dambe inooga iman doonta madaxiisaa marka hore la dhaqayaa markii madaxiisa la dhaqo haddana qeybtiisa midig ee bogga ah baa la maydhayaa kadib baa haddana qeybtiisa bidixee bogga iyadana la maydhi kadib baa haddana waxoogaa la soo yar janjeerin markaasaa dhabarkiisa qeybta midig la maydhi haddana dhinaca kalea loo janjeerino markaasaa dhinaca kale dhabarkiisa xaggii bidix haddana la maydhi wa an yasuba almaaa calayhi alaaan inuu biyaha saddex goor ku shubo oo yacni maydhigu inuu saddex goor noqdo iyaa fiican saddex goor inuu noqdo haddii aan wax ka badan loo baahanin inuu saddex goor noqdo ayaa fiican faslun aqalu lkafani kafan inta ugu yari hawbun yacumuhu waa maro wada gaadhaysa maro wada gaadhaysa ayaa waajibku yahay oo in jirhkiisoo dhan la asturo ayaa la doonayaa meydka inta cawradoo keliya lama asturayo marka hal maro oo wada gaadha haddii la helo way ku filanta haddii waxa weeyaan qaybba mara lagu asturana waa caadi aqalul kafankii wuxuu noqonayaa in jirhkiisoo dhan la asturo siday noo iman doonta wejigaa loo bannaynayaayo loo saaraya ciid wa akmaluhu lirajuli kafanka kiisa ugu kaamilsan ee ugu dhammayska tirani haddii nin uu yahay waxaa la kafanayaa halaaثu lafaa'ifa waa saddex go' lagu duubay markaa macawsina ma jirto surwaalna ma jiro shaar ma jiro garan ma jiro cumaamadi ma jirto may kol hadduu nin yahay wax uga hoosaynayaa ma jiraan saddex go' ayuunbaa lagu duubayaa saddexdii go' markaa waxaa la samaynayaa kii ugu qurxoonaa ee ugu fiicnaabaa horta la goglaya markaasaa kii kusoo xigayna lagu xigsiinayaa lagu dulgoglaya kii saddexaad baa haddana lagu sii dulgoglayaa kadib baa meydkii la dul dhigayaa tii u sarraysay baa lagu laabayaa haddana tii ku xigtay baa lagu laabayaa tii u hoosaysay ee ugu qurxoonayd baa marka u dambaysa lagu laabaya marka maxaa ugu soo sarraynaysaa tii fiicnayd ayaa ugu soo sarraynaysa saasay markaa noqonaysa walilmar'ati wa akmaluhu lilmar'ati intii ugu dhammayska tirnayd kafanka qofkii dumar ahaydna qamiisun waa dirac qamiis waa yacni dhar waxda jirkii la geliyo oo gacmale uu wey wixii gacmahan laba qamiis baa la yidhaha kan shaarka lahaan kan qamiiska lahaan iyo diricii ama toobkii toobkii gacmaha lahaa maalkii gacantu ka baxaysay lahaa maxaa la odhanaya isagana qamiis baa la odhanaya marka waa dirci wey dircina waa la afcalin dirci dhamaystiran baa loo xidhayaa wa khimaarun iyo masar madaxa loogu qariyo wa isaarun gunti ama googarad ama waxsaa loogu guntiyo wa lifaafataani iyo laba go oo lagu duubo oo sidii saddexdii ninkoo kale laga dhigo tii ugu fiicnayd xagga hoose la mariyo tii kale lagu xigsiiyo kadibna la duldhigo tii sare lagu soo laabo tii kale haddana lagu soo laabay markaa iyadu hadda ugu sarrayso saasaa markaa qofkii dumar ahaydana iyadana loo kafanayaa faslun arkaanu salaati اljanaasati sabcatun salaaddii janaasada arkaanteedu toddoba wey alawalu rukniga koobaad anniyatu waa inuu qofkii niyeeyo inuu janaaso ku tukanayo salaat ljanaase waa inuu niyeeyo الثاني كاللباد أربع تكبيرات أفر الله أكبر أفر الله أكبر أي يدنا أركانتي الثالث كصدحات القيام على القادر سرتشوك يا واجب أضيقفك أود أولية كي أود أولها يستاجي كري سرتشوك إنه مركا صلاة جنازة كنت كذو يا واجب إنه اسكفر يستو كغا الصحيح ما يستو الرابع كأفراد قراءة الفاتحة فاتحة دي إن لأخريه قرما لأخريه الله أكبر تا كوبات كدي إن لأخريه أيها في عام هذه كو لغا سيدا بيسينا وي أصح حسابا لكن الله أكبر تا كوبات بركي أدنا تماد إن أدنا مركا أخرضه فاتحة دي وي والركن مركا قراءة الفاتحة الخامس الركن الشناب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الثانية النبي عليه الصلاة والسلام لغو صليو مركي الله أكبر لبعض للي معدو مركي كذبا النبي لغو صليو عليه الصلاة والسلام والركن مركي السادس كاللحاد الدعاء للميت بعد الثالثة ميتكي إن لو دعيو takbiirta saddexaad marka allahu akbar la yidhaahdo ayaa meydkii in loo duceeya ay rukni tahayoo salaadan ducadu waa rukni bikhilaaf asalawaati اlukhraa salaadihii kale ducadu rukni may ahayn ducadan waxay rukni salaaddu u noqotay ducadu waxay salaadan rukni u noqotay asalka salaadan gebigeedaba maqsuudkeeda iyo ujeedadeedu waa in meydka loo duceeyo iyo ergo iyo shafaaco wey meydkaan loo ergeynayaa ilaahay subxaanahu watacaala looga ergeynaya saa daraaddeed ducadii meydka loo ducaynayay rukni weeyi afcarabi baanad kula iman haddaad awoodi weydo mooyaane allahuma kfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu ilaa aakhirihi kii awoodi waayey ee afcarabigii qaban waayey ilaahay ou dembigiisa dhaaf uu odhan karayaayo wuu tarjamayaa tii soo aroortay unbuu tarjamayaa duca isaga uu sameeyey afkiisa ku sheegi maayo oo lama ogola laakiin ducadii soo aroortay oo afkiisii loogu bedelay ayuu akhrii karaa haddaanu soo rogan inuu aanu karaynin weeyaan ama hadduu xafidi karayo oo iyadii akhrii karayo afcarabigii waa inuu ku akhriyo waana takbiirta saddexaad الsaaبع تتdobaad السلاaم waa salaantii السلاaم عalayكم baa de markaa ruknigii uu noqonaya وaرaحmaة الlahi in la raacyaana sunay noqonaysaa tii labaad in lala yimaadaana iyaduna sunay noqonaysaa فصل أqل الqbri qabriga inta ugu yari xfraة waa god تkتم qarisa raaئxatahu urtiisa وتxrسhu kana ilaalisa min الsibaaci dugaaga maqsuudkii aasitaanka xufrad uu ku xasilayo ayaa waajibku uu ku dhacaya maqsuudku waa maxay laba qodob baa miidka loo aasaa in la asturo oo urtiisii la asturo oo la qariyo oo aan la fadeexadayn iyo in laga ilaaliyo dugaaggu inuu cuno oo iyadana markaa waxa weeye xurmadiisii la dhowro haddaba god kasta xufrad kasta oo in labadaa xaqiijinaysa waajibkii wuu ku dhacaya wa akmaluhu waxaase ugu dhammaystiran oo fiican qaamatun wa bastatun in la dheereeyo godka joog iyo gacmo fidis in leeg min rajuli muctadili اlqaamati nin dhexdhexaad uu yahay dherarkiisu jooggiisa iyo gacantaaggiisa intay noqoto ayaa markaa la dheeraynaya xabaashi markaa kadibna waxaa loo samaynayaa eelkii oo laxadkii in haddana loo sameeyo iyo iyaduna sunno ah haddii shaqi loo sameeyana iyaduna waa gudaysa wayuudacu waxaa la dhigi khaduhu dhabankiisa cala turaab ciidda ayaa la saaray wayajibu waxaa waajiba tawjiihuhu ila alqiblati in qiblada loo jeediyo iilka in xagga qiblada laga qodaa waa sunne xagga qiblada in iilka laga qodaa sunno weeye haddii xagga soo jeedka laga qodo sidii sunnihii un baa la khilaafay laakiin meydka isaga in qiblada loo jeediyaa waa maxay waa waajib in meydka qiblada loo jeediyaa iyadu waa waajib marka haddii xagga dambe iilkii laga qoday dee xaggii xabaashaa loo soo jeedinaya markaa meydkii haddii maalan xaggan iilkii laga qodi kari waayooo ama meyd kalaba uu ku soo baxay oo xabaal kalaba meeshii lagu arkayoo de waxa weeye in markaa xaggan iilkii laga qoday noqonaysa waxaa loo soo jeedin markaa xagga xabaashu u soo jeedsanayaa meydkii si uu qiblada ugu jeeso sida fiicanna waa in ilka laga qodo qiblada laga qodo deetana xaggaa loo sii jeediyo oo dhabarkiisu xabaashii xigo wayajibu waxaa waajibi tawjiihuhu ila alqiblati in xagga qiblada meydka loo jeediyaa waajib weeyi sidoo kale dee in midigta loo jiifiyaa waajib maaha iyadu waa sunne in midigta loo jiifiyaa waa sunne dib bidixda loo jeefiyo laakiin uu qibladii u jeedo dhib ma laha sunnihii un baa la khilaafay faslun yumbashu waa la soo faqi almeyitu meydkii liarbaci khisaalin afar sababood ama afar arrimood daraaddood ayaa meydkii in la dib loo xabaashii loo qodo ay u bannaanaan ama ay u waajibiba kow lilgusli idaa lam yatagayar haddii meydkii lagu riday un xabaasha iyadoon la maydhinba iyadoon laba maydhin yaa lagu riday habaasha waxa waajiba in la soo saaro la maydho waa goorma idaa lam yatahayar haddii aan wakti ka soo wareegin oo aan laga cabsanaynin inuu isbedelay dee oo maaragtay uu dee marka waxa weeye uu dildillaacayba ama uu tafatud ku dhacay googo haddii markaa iminka in yar ka hor un la aasay waa qasab waa waajib in la faqaayo la soo saaraa si loo maydho taasi markaa waa dhaqitaankii maxaa meeshaa ku maqan haddii aan la kafanin waa la dhaqay lakiin lama kafanno waa la aasay uun waajibi maysa in la soo faqa maxaa yeelay marka horeba kafanku asturaad buu ahaa xabaashuna dee way asturaysa markaa in la soo faqaa waajib baa laga tegayo waa la dembaabay laakiin lasoo faqaa waajibi mayso sidoo kale salaadii haddii la aasay iyada oo aan lagu tukan xabaasha dusheediibaa lagu tukanaya xabaasha dusheedii yaa lagaga tukan lilgusli markaa maydrhigii waa loo soo faqi idaa lam yatahayar haddaanu isbedelin laba walitawjiihihi ila alqiblati in qiblada loo jeediyana xabaashii iyadana waa loo faqi haddaanu iyada isaga lafteeda aanu isbedelin aanu googo-in haddii dhinacii qiblada maaha dhinacii kale loo jeediyey qibladiiba laga jeediyey waxaa waajibi lawanagii nidhi in qiblada loo jeediyo waajib weey marka waa in xabaashii dib loo faqo oo meydkii qiblada loo jeediyo walilmaali idaa dufina macahu maalna waa loo faqi xoolo haddii maaragtay xabaasha lagu aasay xoolo lagu riday ama ay ku dhaceen wax iyadana qofkii aqal xaqlihiina uu yidhaahdo xoolahaygii baan doonaya hala ii soo saaro waa loo soo saaray isaga maxaa yeelay xaq bani aadam iyaa dee ku tacalluqay walilmar'ati gabadhiina waa lasoo faqi idaa dufina janiinuhaa haddii ilmihii uurkeeda ku jiray lala aasay macahaa iyada lala aasay wa amkanad ay suuragal tahay xayaatuhu inuu nool yahay gabadh uurla haddii la aasayoo ay suuragal tahay inuu nool yahay deg deg waa in loo faqo oo la eego waxa weeye ma laga soo saari karayaa isaga oo nool iyadana way waajib afartaa iyo xabaasha loo faqa wax kale xabaashi loo faqi maayo ilaa meydku uu ka baaba'ayo haddii meydkii uu baaba'o dee way bannaanaanaysaa markaa iyadana in xabaashii la faqo oo maalan cid kaleba lagu aaso laakiin tan hadda laga hadlaya waa meydkii aan baabi'in wey faslun alisticaanaatu arbacu khisaalin alisticaanaatu kaalmaysa kaalmaysashadu ama maaragtay waxa weeyaan cid kale inaad kaalmaysataa arbacu khisaalin waa afar arrimood yacni waa afar xaaladood buu ujeeda isticaanaadkii isticaanadu waa kaalmo dalab isticaanadii baa markaa la jamciyo isticaanaat la yidhi asalkuna masderka wixii masdera dee waa inaan la jamcinin ee uu mufradkiisa iska ahaado saa daraaddeed af soomaaligii baaba yar adkaanaysaa isticaano waa kaalmaysi markaa kaalmaysiyaashu bay dee noqonaysaa wax aada u yar faalo inay noqonaysa waa dareemaysa waayo wixii waa maxay waa masder walmasaadiru laa tujmac lama jamciyo maxaa yeelay gebigeedu iyadoo sideedaasa ayay tasduqu cala alqaliili wa cala alkaiir waa isku jinsi weeyi masaadirtu oo wixii yar iyo wixii badanba sideedaasay ugu dhacdaa darbi qofkii aad hal mar ku dhufatay iyo qofkii aada boqol jeer ku dhufatay intuba waa darbi intuba waxay noqonayaan uun darbi saa daraaddeed lama jamciyo oo darb duruub baa lagu jamcinayaa la odhan maayo haddii darbigii garaaci uu yahay xaaladaha qaarkood oo la jamciyaa way jiraan oo asbaab keensanay markaa musanifka hadda wuu jamciya alisticaanaat wuxuu eegayaa maadaama ay qaabab kala duwan iyo xaalado kala duwan leedahay ayuu xaaladihii markaa u jamciyey kaalmaysigii arbacu khisaalin ay lilisticaanaati arbacu axwaal afar xaaladood ayay leedahay kaalmaysashadu aada qofkii u kaalmaysato tahaaradaadii weyn marka waa alisticaanatu cala aطahaarati wey waxaad kaalmada u dalbanaysaa waa maxay ee halkan lagaga hadlayaa waa طahaaradii iyo weyse qaadashadii arbacu khisaal ay arbacu axwaali wey ayaa u sugnaaday mubaaxatun mid bannaan isticaano ama kaalmaysi bannaan wa khilaafuulawlaa kaalmaysi laga mudan yahay wa makruuhatun kaalmaysi la necab yahay wa waajibatun iyo kaalmaysi waajibba ah kaalmaysigii aad tahaaradaada qof kale u kaalmaysanaysay inuu iska bannaanaado waa la arkaa in laga fiicnaadana waa la arkaa in la necbaysto yaanu xaaraanba noqonine la necab yahayna waa la arkaa inuu kuguba waajibana waa la arkaa falmubaaxatu isticaanada iska bannaan ee aan makruuhna ahayn mustaxabna ahayn waajibna ahayn xaaraanna ahayn hiya taqriibu اlmaai inaad hebelo waxa weeyaan biyaha ii soo dhowee tiraahdo ama biyihii ii keen killiga ii soo qaad weysada ii soo dhiib iyadoo dhinac kale haddii laga eega iyada lafteeda la odhan karo waa laga fiican yahayo waa kuwii saxaabadu markii su-aasha loo diiday ee la yidhi cid aan ilaahay ahayn waxba ha weydiisanina waxay ku sigteen ama qaarkood ay gaadheenba in iyagoo awrkooda fuushan hadday ushu ka dhacdo aanay qof ku odhanin ii soo dhiib iyagoo inay bani aadam wax weydiistaan ama ay maaragtay iska dhowray marka haddii dhinaca laga eega mooyaane laakiin xaggii weysada waa ka mubaax mubaax weeyi haddaad iisoo dhiib tiraado xilliga iyo haddaad adigu soo qaadato waa isku mid wa khilaafulawlaadta laga fiican yahay hiya sabu lmaai sabu lmaai waa biyaha kushubidii kushubiddii lagu shubayey calaa naxwi lmutawadi'i qofkii weysaysanayay ciddii lamidka ahayd sida kii maydhanayay oo kale qofkii tahaaro qaadanayay inuu yidhahdo biyaha iigu shub isagaa ismaydhaya laakiin muxuu ku leeyahy adiga iigu shub waa laga fiican yahay oo nowcan maa de waxa weeyaan tawaaducii isdhuldhigii bay ka soo horjeedaabaan marka inaad iigu shub tirahdo waa laga wanaagsan yahay waa baahi la-aan hiya sabu lmaai calaa naxwi lmutawadi ligayri xaaja weyn iyadoo baahi kugu kalifaysaa aanay jirin wاlmakruuhatu ta la necab yahay hiya liman yagsilu acdaa'ahu waa an yastaciina biman yagsilu acdaa'ahu inuu markaa kaalmo weydiisto qof markaa xubnaha u meedha inuu yidhaahdo waysaan u baahanahay kaalayo soo imaydh ii weysay oo qofkii wejigii u maydho oo gacmihii u maydhayo oo lugihiisii maydhayo madaxiisii masaxayo oo weysadaas may asaxaysaa inay asaxaysaa halkay kala soo baxdeen shuruuddii weysada miyay ku jirtay inuu qofku isagu maydh maydho yah eeg wixii aana shuruuddaa ku jirin macnaheedu waa maxay haddii intaasoo shuruuddii la helo arkaantiina la helo macnaheedu waa maxay weysadaasi ansax weyn marka haba lagu maydhmaydhe shuruuddii arkaantii ma dhamaystiran tahay haddaad niyadiina la timid oo tiri ii weyse oo kaalo ii weyse oo de niyadiina waa adigaa la yimi soo ma marka maxay noqonaysaa way ansaxaysaa laakiin waa makruuh wax la necab yahay weeyaano iyadu odhan mayna tawaaducii unbay ka soo jeedaaye waa waxa weeyaan waa kibir iyo isweyneyn wey marka iyadu makruuha weeyi karaaha shadiida waa la necab yahay wاlwaajibatu tawaajibka hiya lilmariidi cinda alcajzi likulli caajiz qofkii xanuunsanaya oo kale waa iska miaal waa tusaale un mariidku cinda alcaajizi markaanu qofkii isagu maydhan karin qofkii xanuunsanayay ama xubnuhuba gacmahaba go-naa ee aan isagu maydhan karin maxaa ku waajiba inuu kaalmaysto cid u weysaysa oo u maydha markii maydhu uu ku waajibo xataa waxay culimmadu yidhaahdeen haddii uu u baahdo inuu cid kiraysto oo dee mar walba aanu helaynin qof ku tabarucaya ee ay kiro noqoto way ku waajibaysaa inuu kirada iska bixiyo hadduu lacag haysto qofkii u weysaynayay kiradiisu way ku waajibaysaa marka wuu iska gebagabaysanayaa la odhan maayo ciid intuu soo qaato ayuunbuu gacmaha inta yar usoo hadhay iyo mada wejiga marmarinaya loo odhan maayo may waxaa ku waajib ah inuu cid kaalmaysto hadduu heliyo hadduu waayo cid markaa bilaash ama dar ilaahay waxaa ugu qabata lacagna uu haysto waxaa ku waajiba inuu shaqaalo qabsado waxa weeye hawshaasi qabto oo markii mayri ku waajibo ka caawiya mayrigii markii weyse ku waajibto ka caawiya weysadii kitaabu الzakaati halkaa waxaa inoogu dhammaaday kitaabkii salaada waxaa halkan sheekhu uu yihi kitaabu الzakaa kitaabkii zakada zakada culammadu had iyo jeer salaaday ku xigsiiyaan walow laga yaabo cidda soomka u baahani inay ka badan tahay ee soomka uu ku waajibay ay ka badan tahay cidda zakadu ku waajibtay waayo dee dadka badankoodii waxaa laga yaabaa inay iska masaakiin yihiin aan laag lacag badan oo sakagoysaba aan haysan laakiin soomkii wax alla wixii qaangaarha uu ku waajibay waxay ku kala duwan yihiin zakadii qof qaangaar iyo qof aan qaangaar ahaynba way ku waajibaysaa laakiin dadkii xoolaha haystay baaba iska yar ee markaa waxa weye ahlu nisaabka ahaa laakiin haddana zakadaa salaada lagu soo xigsiyaa liannahaa ukhtuhaa fi lqur'aan zakadu waa salaada walaasheed bay qur'aanka ku tahay wa aqiimu الsalaata wa aatu zakaata had iyo jeer saasay qur-aanka isugu xigaan salaada ooga zakadana dhiiba marka culammaduna kitaabka ilaahay bay ku dayanayaan soonk salaadii waxay ku xigsiiyeen zakadii bay ku xigsiiyeen azakaha af carabiga waa ismu masder laga keenay min zaka yuzaki ay nama ashaya aw طaharahu zakaahu af carabiga wuu kobciyeyna way noqotaa wuu nadiifiyeyna ama wuu daahiriyeyna way noqotaa zakada xoolaha laga qaadayaana labada macnoba way wadataa oo zakada kolkii xoolaha laga bixiyo ilaahay wuu barakeeyaa kolkay barakoobaanna way bataan markaa zakadu xoolihii way badinaysaa maa naqasat sadaqatu min maal sidoo kale way dahiraysaayo xoolihii markii xuquuqdii ku waajibay laga bixiyo dee wax nadiifaa soo harayo oo xalaal ah oo qofkii markaa waxa weeyaan aan dembi ka raacaynin idan labadii macnoba zakadu way wadataa wuxuu ihi alamwaal faslun alamwaalu alatii talzamu fiiha azakaatu sittatu anwaacin alamwaalu xoolihii allatii talzamu fiiha ay ka waajibayso azakaatu zakadu sittatu anwaacin waa lix qaybood lix nooc oo adduunka la dhaqdiyo maaragtay la haysta ah ayay sakadu ku waajibta kow annacamu nimcoolaydii ama xoolihii noolaa oo loogala jeedo geelii iyo lo-dii iyo adhigii geela noocyadiisii kala duwanaa xataa ku gaagaaban baa jira oo aada u gaagaaban lo-da xataa qaarkood ka dheeryihiin wixii geela ama ha gaagaabnaada ama ha dhaadheeraaday way ka waajibaysaa sakada kolaba kurusla baa jira uu soo gelaya lo-dii qaybaheedii kala duwan noocyadeedii kala duwanaa tayni caadiga ahayd aynu naqaani kuwii jawaamiistii jaamuuskii way ka waajibaysaa sakada ariga noocyadiisii kala duwanaa riyihii iyo idihii oo iyaga laftoodana dee sii kala duduwan keenan soomaaliga iyo berberiga ay carabtu u taqaano ee madaxa madow iyo kuwa kaloo ka wada duwan kaa soodaaniga ah ee dhaadheer ka reer shaamoo kaba sii wada weyn oo dibi uun leeg ka ustaraaliya oo isaguna intaasoo kale ah waa noocyo kala wada duwan waxaasoo dhammi maxay isku wada noqonayaan ari sakadu way ka wada waajibaysa mid walibana de markaa nisaab buu leeyahay kutubta dambe inoogu iman doonto markuu halkaa gaadho ayuunbaa sakadu ka waajibtaa maxaa ka waajiba sheekhu halkan inoogu faahfaahin maayo kutubta dambe ay noo faahfaahin doonto saasaad markaa u haysanaysaa sakadu maxay ku waajibtaa xagga xoolaha geela lo-da iyo adhiga fardihii ka waran may saka kama waajibayso dameerihiina kama sii fog markaa saddexdaasu weeye xoolihii wan hadduu markaa qofku daarooyin iyo waxyaala dhaqdo duurjoogta hadduu dhaqo ay u bataan waxba saka ka waajibi mayso xataa wixii ay iska dhalaan ri iyo deero saka lagu mara wannaqdaani labadii lacagow labadii lacagood labada lacagoodi waa kuwa waa dahabkii iyo fidadii ama lacag ahaan ha loo isticmaalo ama dahab waaweyn oo marka kuuskuusanba ha noqdaane ama lacag ha laga sameeye naqdi baa la yidhaahdaa marka naqdi culamada fuqahadu waxay u isticmaalaan laba macne mid waxa weeye aldahabu walfida kayfamaa kaana dahab iyo fido oo dhan qaabkay doonaanba ha ahaadaane waxaa la yidhaahdaa naqdi baa la yidhaahdaa ama lacag say doonaanba ha noqdaan naqdi waa la yidhahda xataa kuwan dumarka xidhan yihiina siliskii iyo dhegihii iyo magacaa naqdi way leeyihiin marka ilaaqaa guud ee dahab iyo fido oo dhan naqdi la odhanayo halkanna kaasaa loo jeedaa annaqdaanida halkan loo jeedaa waa dahabkii iyo fidadii say doonaanba ha noqdaane dabcan sida kutubta dambe inoogu iman doonta waxaa laga soo reebi doonaa wixii markaa qofku uu xidhasho ugu talagalay bannaan dumarku ay xidhanayeen iyo waa laga soo reebi doonaa kuwa macnaha labaad ee naqdaan culammadu ay u isticmaalaan naqdi ay u isticmaalaan waxa weeye addahabu aw alfidatu almadruubaani adahab walfida almadruubaan dahabka iyo fidada las lacag laga dhigay shilima laga dhigay marka qaabkii shilinka loo sameeye lacag laga sameeyo ay lacag noqdaan markaana si gaaraa naqdi loo yidhaahdaa markaa markay naqdi ku leeyihiin marna macnaha guud bay sheegayaan marna macnaha gaar bay sheegayaan adu waa inaad kala ilaaliso halkan markaa waa macnihii guud weeyaan dahab oo dhan baa soo geli fidoo dhammina way soo geli waalmucasharaatu kuwii tobanka ama cushriga laga qabinayo toban meeloodoo meel kuwii laga bixinayay wey mucasharku waa wixii toban loo qaybinayay casharahu yani waxa weeye intuu toban u qaybiyo meel ka saaray wey markaa mucasharaad waa kuwii cushriga laga bixinayay toban meeloodoo meel kuwii laga bixinayey maxay ahaayeen kuwaasi waa wixii midha iyo iyo fawaakih soo baxa waa midhihii soo la beeranayee soo baxayey ama geeduhu midhihii ay keenayeen ayaa mucasharaad la yidhaahda oo siday noo iman doonto kutubaan ku arki doono xaalad xaaladahooda ka mid a ayaa waxaa ka waajiba markii toban meelood loo qaybiyo meel ahaan ayaa ka waajibta saasaa markaa mucasharaad loo yidhi wa amwaalu tijaarati waxaa kale oo sakadu ay ka waajibtaa xoolihii ganacsiga xoolihii ganacsiga loogu talagalay waa wixii aada iibsatay adiga oo niyeysan inaad ku ganacsato aada faa'iide ka raadiso markaad iibsanaysa niyada kugu jirta maxay ahayd aada ku ganacsatid aada faa'iide ka heshid aada sii iibisidood wax ka macaashtid niyadaa wax kastood ku soo iibsatay muxuu noqday xoolo ganacsi buu noqday haddii markaad soo iibsanaysay aan niyadaasi aanay jirin oo aanad ku ganacsa islahayn aad dhul baabad iibsato iska dhisaad islahayn sidaa markii wilkigaa kusoo galay kadib baad haddana waxaad is tidhi aad ka faa'iidida sii iibi waxaa la leeyay weli dhul ganacsi muu noqon maxaa yeelay maxaa la waayey markaad soo iibsanaysay shardigii ganacsigu muu jirin sidaa daraaddeed aad ku ganacsatidan dib kaa soo kaaga soo dhalatay ka dhigi mayso xoolo ganacsi markaad iibiso adigoo isla markaa haddana dee lacagtii sii rogrog saa markaad u iibiso ee niyadiina ay jirto ayuu ganacsigii bilaabmay laakiin inta ka horeysa xoolo ganacsi noqon maayaan sidoo kale haddaanad iibsanba ee aada dhaxashay ama lagu siiyey iyadana ma noqonayaan xoolo ganacsi xataa aada niyootidbe markii dhaxalka la qaybinayay waxaad adiga halkanaan ganacsi fiican ka dilaacinayabaad lahay kol haddaanu waxaani ganacsi kugu soo gelin ilan iib baa la doonaya iibba ma dhicin mar haddaan iibba dhicin ganacsi weli ma bilaabmin weeyaan dad badan baa su-aalaha keeno oo dhulaan intaa hayay baa jire miyaa seke laygu leeyahay adiguas garanaye markaad dhulkaa horta ma iibsatay mise si kalaad ku heshay masiin iyo bilaash baad ku heshay mise waxbaad dhaafsatay haddaad wax dhaafsatay ayuunbu waxaani noqonayaa wax ganacsi haddana markaa aada wax dhaafsanaysay niyadaadu maxay ahayd ma sii iibiyoo ka faa'iidi bay ahayd mise iska hayso mise waad shakisanatalo masaasa ama saasaad samayn ama saasaad samayn baad lahayd haddii ganacsi kaa go-naa unbu xoolahani noqonayaan xoolo ganacsi oo zaka ay ka waajibtay wa amwaalu tijaarati buu yidhi haddaba xoolihii ganacsiga ee ganacsi aada ku soo iibsatay adigoo niyad ganacsi ay kugu jirto haddaad doonto iyaanad sii iibinba dhulkii lagaababa iibsanba markii hore waad iibsatayo waxaad islahayd aada ku ganacsatid ood sii iibisi markaasaan lagaaba iibsan sanad baa soo wareeg ku labaad baa soo wareeg ku saddexaad baa soo wareeg mar walba maxaa lagaa doonaya dee sekadii baa sardamba lagaa doonaya qaar baa laga yaabaa inay dukaan bakhaar inay furaan bay doonayaanoo alaabtay soo ururayaan sanad iyo laba sanadoodiya bay ku qaadataa baa laga yaabaa intay horta alaabtii soo isku soo habeynayaan o soo dhammaystirayaan ha dhowna ay markaa bakhaarkaad furtaan leeyihin goormaad furay taas lahayo sanad waliba markuu dhamaada maxaa laga doonaya dee sekadii waxaan ay soo ururiyeen ay soo iibsadeen ay doonayaan inay ku ganacsadaan sakadoodii waa laga doonayaa sanad walba waajibuhaa buu yidhi sakadan ganacsi ama xoolahan ganacsiga waa wixii ka waajibaa rubucu cushri qiimati curuudi tijaarati curuuddu waa alaabta alaabta ganacsiga qiimaheeda toban meelood marka loo qaybiyo meesha soo hadhay rubuceed yaa waajibugu ganacsiga alaabtiisii qiimaheeda markii la wada qiimeeyo qiimaheeda toban meeloodow meel marka laga soo saaro meeshii haddana afar meeloodow meel laga sii saaro yaa waajibaysa markaa boqolkii kun ee dollar maxaad u kala qaybin horta toban meelood maxaa soo hadhay meeshii maxay noqotay toban kun tobankii kun baa haddana usii kala qaybin afar meelood meeshiiba maxay noqonaysaa laba kun iyo shan boqol sow maa waa kaas markaa boqolkii labiiyo bar baa ka baxa waa marka lagu leeyahay sekadu waa boqolkiiba laba iyo badh waa saas boqolkii kun laba kun iyo bar baa ka baxay waa laba kun iyo shan boqol milyankiina daynta ka baxaysa markaa waad garanaysa labadaa qaabba waad samayn kartaa intood toban u qaybiso inaad haddana tobankii afar usii qaybiso iyo inaad bilowga horeba afartan u qaybiso hadda xisaabta ku fiicanta marka horeba calaa arbaciin afartan unu qaybi waxaad soo boodaysa wixii kugu waajibay marka waxaan la qiimeynaya muxuu ina yidhi waa curuudu tijaara alaabtii ganacsiga qiimaheeda buu ina yidhi marka maxaad qiimaynaysaa alaabta ganacsiguunbaa la qiimaynaya la qiimayn maayo dukaankan aada dhisteed alaabta ku iibinayso ilan isagu ma alaabtii ganacsiga dukaan weyn bakhaar weyn baa dukaan ayaad u dhistay alaabta baabuur bay alaabtu leedahay dadka loogu geegeeyo baabuurtaasi ma alaabtii ganacsiga may iyada lama iibinayo iyadoo alaabtii ganacsiga maaha iyadu inay waxaan qaadqaadaa loogu talagalay marka waxaa la qiimeynaya muxuu noqonayaa alaabta ganacsiga loogu talagalay warshad baad keentay markaa warshaddaasi alaab bay samaysaa markaasaad sii iibisaa haye maxaa la qiimeynayaa alaabtan aad intood soo iibisay iyadoo aan samaysnayn haddana aad samaynaysa ad sii iibinaysa ubaa la qiimeyn warshadda maynu qiimeynaynaa may warshaddu qiimaha ma gelayso maxaana u gelaynin iyadu ma aha alaab ganacsioo la sii iibinaya ma aha wixii alaab ganacsiyi waa wixii la soo iibsaday haddana la sii iibinayo weeyaan laakiin waxaan wax uun kuu samaynayaa iyadu alaab ganacsi ma aha oo iyadu qiimaynta ma geliyso wixii qiimaha gelaya sakadii ay ka baxaysaa waa kuwa la soo iibsaday si loo sii iibiyo haddaad doonto wax ka badbedelo wax kusan samee kadibna markaad sii iibinayso ayaad markaa la qiimaynaya qiimaha qiimati curuudi tijaara qiimahaasi waa qiimahee qaar baa qiimihii ay jayno ka soo siisteen uun wax ku sakeeyey oo markaa masaladaasi ku roganta ka halkaa ay hadda taallo ay ku joogta ee aada adigu qofkii kuu soo gala ka siinaysee suuqeeda sicirkeeda hargeysada aada maanta joogto alaabtaasi markii dilaalintii raggii yaqaanin la weydiya la yidhahdo alaabtan hargeysa maxaa lagu iibiya marka hargeysa lagu dhex iibinayo maxaa la siiyaa la odhanaya intaasaa la siiya ayaa markaa lagu qiimaynaya soo garan maysid markaa waxa weeye mid waliba waa meesha markaa isagu de qiimaha halkiisaa u joogto weeye kii tafaariiqdu qiimihii tafaariiqda kii jumladdu qiimihii jumladda ilaa akhirih mid waliba qiimihii meeshiisaasi ay baashu ku fadhiday isagu uu ku gadayey ee uu siinayey ayuu ku dhufanayaa la qiimayn la odhan maayo wixii lagu soo iibsaday laba erey baad kala ilaalinaysaa weligaa markaad fiqiga aada dhiganayso thaman iyo qiima waa laba ereyoo kala duwan weeyaan qiima waa shaygiioo la qiimeeyo la yidhaahdo kuwii dilaalintii iyo dadkii yaqaanin loo yeho la yidhahdo baalkan qiimeeya deetana ay yidhahdaan waa intaa taa maxaa la yidhahdaa qiimaa la yidhahdaa amanna waa maxay waa wixii waxaan la siistay wixii waxaan lagu iibsay iib ku dhacay ee baycu uu ku dhacay maxaa la yidhahdaa aman baa la yidhaahdaa marka ma kala duwanaanayaan dee way kala duwanaan karayaan ha iyadoo shaygii boqol dollar lagu qiimeeyey ayaa laga yaabaa inaad ku hesho mid aan isagu waxba aada ula socon ood laba boqol ka siiso marka shaygan qiimihiisu waa imsaa la odhanayaa waa boqol amanka baycani iyo iibkani ku dhacayna waa imisa waa laba boqol waxaa laga yaaba mid itixaan inuu keliu siddeetan kaa siisto alaabtii boqolka ahay markaa amankii muxuu noqonayaa amankii waa siddeetan qiimuhuna waa boqol marka qiimuhu waa alaabtani waxay suuqan ka joogta weeyaan amankuna waa wixii iibka ku dhacay markaa amankii aad ku soo iibsatay kuma qiimeynaysa sidoo kale amankii aad haddii markii sakada ad bixisay kadib aad wixii saman qaaliya ku iibiso iyadoo lafteeduna waxba ka bedeli maysa sakadaas sakadaas sidii bay ku baxday la odhan mayo warba halkan markii aan dee sakada bixinaya boqol dollar baa lagu qiimeeyey haddana maalintii ku xigtay miduu baa i soo galay oo aado laba boqol baaba iga siistayba boqolkaa kale sakadiisi boqolkaa kale waa faa'iide sanadka dambe haddii ilaha idhaah ayuu sakada geli doonaaye dee waxa weeyaan kusii shaqey laakiin hadda sakadii hore waxba ka bedeli maayo rubucu cushri qiimati curuudi tijaarati curuuddii ama alaabtii ganacsiga qiimaheeda toban meelood marka loo qaybiyo meeshii rubceed ayaa ka waajibay waaya halkaana waxaynu kaga baxaynaa marka amwaalu tijaara ama xoolihii ganacsiga oo sheekhu uu iyaga sheegay wixii ka baxayey inta kaleo dhan uu sheegay wixii ka baxayey kutubta dambe qofku hawuu tagu is yidhi laakiin tan waxaad mooddaa muhiimadda ay leedahay daraaddeed maadaama dadkii magaalada jooga inta badan ay ganacsi ku mashquulsan yihin baa iminka qofkiiba loo sii sheegay warikaazu iyo dahabkii gaaladu aastay rikaaz waa ma'khuudun min alragzi ragzigu waa in shaygii dhulka lagu taago ama la aaso marka iminka rikaaz waa madfuunkii waa wixii la aasay ee weliba gaaladu aastay waktigii islaamka ka hor islaamka ka hor dahabkii ay gaaladu aastay dee waagii hore way samayn jireenoo qofku waxaa laga yaabaa inuu ama safrayo ama caruurtiisaba uu wax uga tag isleeyahay deetana dahabkiibuu dahab buu u aasaya oo ugu talagalay marka carurtiisa wanaatay inay la soo baxdo ama isagu markuu safar ka soo noqday in la soo baxo qaadidiisii buu isleeyahay dhib bay kugu keeni kartaa ama waaba dee lagu dhici karaaba wuu sii aasayaa marka inta badan calaamada iyo waxbay markaa usan samayn jireen haddaba dahabkii aasnaayee gaaladu aastay haddaad hesho oo sidaad markaa ku garanaysaa dee calaamadahoodii inuu leeyahay baa lagu garanaya haddii dahab noocaasa la helo isagana sakaa ka waajibaysa oo miyaanu naqdaynkii uun soo gelayn ilan an naqdaani buu ina soo yidhi mayane kan si gaaraa loo sheegaayo haba soo galo oo naqdaynkii lafdigu ama maaragtay kelmad ereyga haba soo gale eh laakiin axkaan gaaru leeyahay maadaama uu axkaan gaara leeyahay xagga waxa ka waajibaya iyo goorta uu waajibayo ayuu kaga duwan yahay maadaama uu axkaamtaa kaga duwan yahay ayaa markaa si gaara isaga loo sheegaa waaya walmacdilu buu yidhi sidoo kale kii lixaad ee u dambeeyey wuxuu noqonayaa isaguna macdinkii ereygaa macdin isaguna laba macne ayay culammadu u isticmaalaan inaad labadiisa macno kala barataana way fiican tahay si aad meel walba kii ku munaasiba aada ugu socoto meesha dahabka laga qodo macdin baa la yidhaahdaa meesha dahabka laga qodo laga soo saaro iyo waxyaalaha kaleba macdin waa la yidhaahdaa wixii la soo saaray laftiisiina maxaa la odhanayaa isaga laftiisana macdin baa isagana la yidhaahdaa weligan wasaaradda macdanta halkaa laga keenay macdin weeyaan afcalada bikasri daal marka meeshii la qodayay ee wax laga soo faqayey waa macdin wixii lasoo lala soo baxay ee gacanta lagu soo qaatay ee meeshaa lagala soo baxay isaga laftiisana muxuu noqonayaa marka haddaba iminka ka laga hadlayaa waa kii waa wixii gacanta lagu soo qaado wixii lasoo faqay weeyaane meeshaa la sakaynayaa maaha ceelkan dahabka laga qodayaa la sakaynayaa maaha ee dahabkii kuu soo go-ay ee aada soo heshay eed la soo baxday bay isagana zaka ka waajibtaa oo isaguna miyaanu naqdaynkii uun soo gelayn ilan waa dahabuna wax kala maahee maya isaguna wuu soo gelayaaye laakiin isna wuu axkaamtiisaa ka duwan axkaamtaa dahabka kale saa daraaddeed baa isagana gaar loogu sheegayoo isaga markaa aada la soo baxday ayaa sakadiisa la dhiibaa sanad lama sugo xoolaha aynu soo sheegnay ee lixda ahba sanad baa loo shardiyaa inuu ka soo wareego saddex mooyaane markaa saddex iyo saddex baa loo kala baxay soo ma mucasharaadka wax xawl la yidhaha male sanad male rikaaskuna xawl male macdinkuna xawl male oo sanad inuu ka soo wareego la sugi maayo kuwa kale oo dhan adhig iyo geeli goor baa la sakaynaya marka sanad ka soo wareego dahabkii iyo fidadii goor maa la sakaynaya sanad markuu ka soo wareego xoolihii ganacsiga goormaa la sakaynaya sanad markuu ka soo wareego laakiin mucasharaadka midhahaasi waa markay soo go-aan sanad lala sugi maayo rikaaskaa gaalado aastay waa markii aada hesho un macdinkana isaguna waa markii aada la soo baxda ayuunbaa sakadiisu ay noqonaysaa dabcan de intoo dhanba wa lixdaba waxaa loo shardiyi doonaa wax nisaab la yidhaah sakegoys oo markuu heerkaa gaaro ayuunbaa saka sakadu ka baxdaa oo sakadu ku waajibtaa haddaanu heerkaa nisaabka la yidhaahda aanu gaadhin wax sake la yidhaahdo oo ka waajibtaa ma jirto faslu sawm ama kitaab kitaabu الsawm in yar baynu ka gelaynaa dabcan sheekhii saalim ibni cabdillaahi ibni sumayr raxmat ullaahi calayhi halkaas iyay ku dhan tahay intii isagu uu qoray kitaabka ilaahay ha ka hawaabiyo oo qabriga ha ugu nuuro kitaabkan soonka waxaa ku daray sheekha la yidhaahdo maxamed nawowi bin cumar aljaawi oo sheekh indonesiyaana ahaayo laakiin xaggan xijaaz ku koray ama xarameynka ku koray oo ku noolaa sheekhaasi sharax buu leeyahay dhallinyarada qaarkood sidatoo kaashifatu saja la yidhaahdo marka isagaa yidhi waan ku daray soomka ahamiyadda uu leeyahay iyo sida markaa loogu baahan yahay daraaddeed maarata carruurtii ay u baahan tahay iyaan ugu daray marka waynu akhri doonaa kitaabu soomka insha allahu tacaala fasalka u horeeya iyuun baynu caawa akhriyi inta kalena usbuuca dambe insha allahu tacala faslun يجب wuu waaجibaa صوم رaمaضaaنa رaمaضاan soonkeedu wuu waaجibaa بأxadi أmuuri خaمسaة شaن arimood mid ahaan buu soonku ku waajibaa شhan arimood mid ahaan markii la helo ayaa soonku waajibaa o أxaduhaa bikamaali شhacbaana ثaلaaثiiنa yowma أxaduhaa midkeed bikamaali babu halkaa geliyey kuwa dambe o dhanna wuu gelin doonaa qolihii naxwareydu kolley halkaasoo kale de way ku dhegayaan waxay odhanayaan ba'daa looma baahnayn axaduhaa kamaalu shacbaana axaduhaa midkeed kamaalu shacbaan waa shacbaan oo dhammaystirma ba'daa looma baahna haddii kale waa inuu axaduhaada meesha ka saaro oo yajibu sawmu ramadaana biaxadi umuurin khamsatin bikamaali shacbaana oo markaa bedel ay markaa icraabaan axaduhaa shanta midkood kamaalu shacbaana alaaiina yowman waa shacbaan oo buuxsanta soddon maalmood haddii shacbaan soddonkeedii go-o dee maxaa ku xiga uun wixii ku xigaaba waa ramadaan saasay ku waajibtay bishii ma la arkay iyo miyaan la arkin ma kala laha wa haaniyaha midka labaad dabcan laakiin marar fara badan dadku waxay o sooka soddonkii inoo buuxsamay soddonkaa waxaa la doonaya iyaga laftooda de bilowgii horta in la arkay ama rajabtii ka horreysay ay soddon ku dhammaatay oo la ogaa laakiin halkanu laga eegi maayo shacbaan soddonkeedii baa dhammaaday warqadda laga eegi maayo waa eryada lafteeda bilowgeedii la arkay deetana aragtidii marka laga soo tiriyo soddonkii u go-aan wa haaniyaha ka labaad biru'yati اlhilaali bishiioo la arko yuu kaas ku waajibinaya fii xaqi man ra'aahu kii arkay xaggiisa markaynu eegno way waajibtay ramadaanti kii bisha arkay isaga toos baa berri inuu soomaa ay ugu waajibtay markuu maxkamadda tago ama wasaaradda tago ama hala qaato warkiisii ama hala diido isagu berri waa soomaya wa in kaana faasiqan hadduu doono haba noqdo mid faasiqahoo markii uu xaggaa tegay oo qoli dawladdii u tagu yidhi waan arkay bishii lagu yidhi yaa ku garanayo sheekh hebel iyo sheekh hebel warkaas kaasi khamriguu cabaabay yidhaahdeen maala marka warkaagii waa la dhegeysan waay war nagatg baa lagu dad aragti adiga kugu waajibta dadka adigu waba ku waajibi kari maysid ninkaas waa inuu soomo isagu dadkii kale ku waajibi maysa lakin isaga way ku waajibaysaa waaya ru'yatulhilaali wey bishii oo la arko fii xaqi man raaw ciddii aragtay dhinaciisa markaynu ka eegno way ku waajibtay wain kaana faasiqan mid aan warkiisa la maqlaynoo faasiqaba hadduu doono ha noqde wahaaliuhaa qodobka saddexaad ee bisha ramadaan ay ku soo gashay ku waajibtaa hubuutuhu fii xaqi man lam yarahu bicadli shahaadatin hubuutuhu inuu sugnaado fii xaqi man lam yarahu markaynu ka eegno dhinaca ciddii aan arag bicadli shahaadatin inay ugu sugnaato oo ka markhaati kaco cid markaa caadila oo cadaalad leh oo markhaatiga gala cadlu shahaada la yidhaahdaa cadlu shahaada waa qofka markhaatiga gala ee la aqbalaya markhaatigiisa ku kaloo cadlu riwaayo la yidhaah baa jira oo qofka xadiidka warin kale inuu xadiid wariyo ay maarata laga aqbalaya hadduu xadiid wariyo dadka qaar ba hadday xadiid wariyaan la aqbalaya laakiin hadday markhaatiga furaan aan la aqbalayn marka maxaa la odhanaya kaasi waa cadlu riwaaye ee ma aha cadlu shahaada addoonkii baa ka mida addoonku waa waxa weeye waa cadlu riwaaya laakinahu laysa bicadli shahaada cadlu shahaado maaha haddaba ciddii aan arag haddii cadlu shahaada nin markhaatiga galaa uu yidhaahdo waan arkay dee sidaa markaa waxa weya lagu socodsiiyo markhaatigiisii dowladdii qaadato la aqbalo dadkii markaa way ku wada waajibay soonkii warkaasi gaadhay wa raabicuhaa ka afraad biikhbaari cadli riwaayatin inuu warku kuu sheego mid cadlu riwaayo ah oo mawsuuqin bihi lagu kalsoon yahay sawaaun waxa isku mid a awaqaca fi lqalbi qalbigaaga inay ku dhacdo sidquhu inuu run sheegayo am laa iyo maarata waa weyaan yaanay ku dhicina marka kii afraadna wuxuu noqonayaa buu ku leeyahay mid cadlu riwaayo ah waa addoonkii oo kale oon cadlu shahaado ahayn oo hadduu dowladda taga aan la aqbalayn hadduu adigii kugu ihahdo waan arkay bishii ninkana waa nin cadliya dee waxa weeye adiga markaa way kugu waajibaysaa waa haddii aanad is odhan wuu qaldamayo malaha wax kale ayaa istusay haddaad ka shakio isado malaha wuu qaldamay kugu waajibi mayso lakiin haddaad ka shakiyin way kugu waajibaysaa ama rumayso ama yaanay waxbaba kugu soo dhicin inuu khaldamayna kugumay soo dhicin inuu run sheegayaana kugumay soo dhicin waa inaad soonto maxaa yeelay ninkani waa nin riwaayadiisa la aqbalo waraabicuhaa biikhbaari cadli riwaayatin inuu waramo oo warkii sheego mid markaa cadlu riwaayo ah oo mawsuuqin bihi lagu kalsoon yahay sawaaun waxa isku mid ah a waqaca filqalbi qalbiga ku dhacayaa sidqu inuu run sheegaya am laama yaanay ku dhicinaaba aw gayri mawsuuqin bihi ama waxaaba kuu sheegay mid cadlu riwaayo iska noqon kari lahaa laakiin aan lagu kalsoonayn oo been iyo waxbaad ku yar aragtay waa addoon weliba aad ka shakidood been iyo wax ku araragtay ama waaba mid faasiqaba in waqaca fi lqalbi sidquhu haddii qalbiga ay ku soo dhacdo inuu run sheegayo mid faasiqa baa kugu yidhi bishii baan arkay waan arkay bishii markaasaas tii run buu sheegaya iska sidiisa kale ha waallaaday laakiin ay runtii tahay iyay u badan tahay baa qalbigaagii ku dhacday waa kugu waajibtay markaa bishii inaad soontaa wa khaamisuhaa ka shanaad ee u dambeeyaa bidanni dukhuuli ramadaana inuu qofku maleeyo in ramadaan soo gashay bilijtihaadi dadaal markuu bixiyey kadib uu u maleeyo fii man ishtabaha calayhi daalika qofkii arrinkaasi iska dhexgalay ee aan isagu ka dhexgalay qofkii xabisnaaya jeel ku jiray oo kale ee cid war u sheegto wax u warrantaba aan haysanin maxaa laga doonayaa inuu ijtihaado oo wakhtigu u maleeyo inay bishii soo gashay uu markaa soonkii bilaabo marka isaguna hadduu haddaba u maleeyo xilligan in bishii ramadaan la joogo maxaa ku waajibaya inuu soomo ayaa ku waajibaya wsala allahu waslm calaa nabiyina maxamed allah